Imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka ayaa loo ballansan yahay in Sabtida soo aadan loo fariisto guud ahaan dalka, kaasoo ay qaado Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Federaalk Soomaaliya. Waxaana inta badan dhacda in ardayda galaysa imtixaanka ay sameeyaan qish iyo waxyaabo la mid ah, kaasoo caqabad ku ah ardayga iyo habsami u socodka imtixaanka. Waxaana sidoo kale uu saameyn ku yeeshaa mustaqbalka waxbarasho ee ardayga. Qaar ka mid ah aqoonyahanada magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay saameynta uu ardaygu ku yeesho mustaqbalkiisa haddii uu markaasi imtixaanka uu galayo uu sameeyo qish iyo waxyaabo la mid ah.
ardayga qishka wuxuu u keenaa maadada uu qashay ardayga inuusan sugin oo uusan aqoon maadadii maadaama uu qash ku soo baasay Ee, qodobka labaad ardayga karaamadiisa iyo sharaftiisa buu qasha ku ciyaaraa arrinta saddexaad ardayga kalsooni aan jirin uu ka helaa qashka Ee, qishka waa wax yacni aan fiicneyn waa in xaqiiqadii jirtay been laga sheego waa marka sidaa darteed mar kastoo wax la qisho waa in qof aan guulaysanin waa guulaysta la dhaha ama qof aan baasin waa baas in la dhaha marka sidaa darteed ee, sharci ahaanna ma wax wanaagsan ma aha waa xaaraan waxaan ka rajaynaynaa dhammaan ee, maamulayaasha iskuullada ardayda macallimiinta iyo dhammaan shaqaalaha inay si gaar ah xoogga u saaraan qishka si gaar ah haddana ciidanka amniga waxaan ugu baaqayaa inay xil iska saaraan sidii wax looga qaban lahaa qishkaas oo aan rajaynayo in wax badan oo khasaare ah ummadda uu geysan karo marka waxaan kusoo celcelinaynaa ee, in arrintaas laga waantoobo ee, xooggana la saara in ardayga uu qoro wixii aqoontiisa ah ee aanan been laga sheegin ardayga aqoontiisa keliya ma aha cadaalad darro uu qalad ku sameynaysa ardada saaga ah ee dadaalka ku yimid eh, imtixaanka natiijadan sidaa ku raadinaya ee xitaa waa fursad aad adiga iska luminaysid inaad wax ku baratid aqoonna ku kororsatid marka waa inaan ku dadaalnaa daacadnimo dadaal iyo karti waana hubaa inaad samayn kartaan rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam man gashanaa fariisa mina ninka wax noo qaraya annaga naga mid ma aha marka walaalayaal ammaanada in la ilaaliya waa waajib diini ah waajibkaa diiniga ee dhammaan ina saaran inaan ilaalino ummadeenna u ilaalino ubadkeenna mustaqbalkeenna aan u ilaalino waajib bay nagu tahay aan gudanna waajib ka leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala